barnaamijka dhallinyarada maanta wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitirban efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com
waa duhur jimco ah bisha disembar waa shan iyo labaatan sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeeda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinkugu haynana idaacaddeenna dhallinyaradu maanta waxaa ka mid a quuradu ma cudurba ma arrin hidaraac ku timaada haddii lagu weydiiyo inaad quurisid iyo in kale ismaaciil oo mis ogaan kartaa
quuro ayaan khaati bilahi ka taaganahay dadku waa i dhibsadaan laakiin sabdara isma ogi quuradu intay leeg tahay siday tahay keliya dadku waxay sheegaan quuriyo waana igu sii kordhaysay in muddo ahda mar walbana way soo kordhaysay qofku markuu hurdo wax badan ma ogaan karo marka sida ninkaasoo kale ayaa wax badani jawaab u baahan yihiin shaqola'aanta dhallinyarada waxa saamayn ku leh nooca waxbarasho ee ay dhallinyaradu bartaan haddii nin dhallinyaro ah oo wakhtigiisii intii badnayd waxbaranayey dugsi sare ka baxay jaamacad galay ka baxay dhammeeyey uu shaqo waayo taa waxaa ka dhalanaya dhibaato fara badan dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamijka ka marnayn maantana waxaannu idiin haynaa
geedugu taraare ee nimcadu tog weliba buuxdo
nimcadu tog walba buuxdo waa cawaale aadan wuu inoo soo socdaa goordhow sheekooyinkaas iyo qaybo kaleba waxaad kaga bogan kartaan inta uu socdo barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida
qarax ka dhasha haangaaska lagu shuba ayaa disha tiro dad ah iyadoo kuwa kalena ay ku dhaawacmeen wararka qaar ayaa sheegaya in boqol qof ay ku dhinteen halka qaar kalena ay sheegayaan in tiradu ay intaasi ka yar tahay dabkan ayaa ka kacay khamiistii shalay xarun gaaska markaasi lagu kaydiyo oo ku taala magaalada newi ee gobolka anambara kadib markii uu qarxay gaari kuwa shidaalka qaada ah dalka nigeria kaasoo shubayay shidaalkii uu waday wararka ayaa sheegaya in ay nolosha ku gubteen dad badan oo saf ugu jiray in ay qaataan gaaska cunnada lagu karsado murashaxiinta madaxweyne ee dalkan maraykanka ayaa ka falceliyey warbixinno tilmaamaya in maraykanka uu bilaabi doono masaafurinta qoysaska sharci darrada ku jooga dalkan maraykanka ilaa bilowga bisha januari hillary clinton oo ah murashaxa ugu horreeya xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegtay in ay walaac dhab ah ka qabto wararka sheegaya in wasaaradda amniga gudaha ee maraykanku ay bilaabi karto dadaalkeedii ugu horreeyey ee ku tarxiilayso muhaajiriinta aan sharciga ku joogin dalkan maraykanka duhurnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaaad nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a falastiin ismaaciilow quuro ama ereyga quurada marka aad maqasho dadka qaar waxaa laga yaabaa in ay xanaaqaan oo mararka qaar hurdada ay ka toosiso quurada gaar ahaana marka qofka uu qol la wadaago islamarkaana aanay habeenka awoodi karin inay seexdaan xaasaska isqaba iyo weliba dariska qololkoodu isku dhow yihiin ee ku nool qaarkoodna guryaha jeengadaha oo kale ama guryaha ay maaragtay sharqantu isaga gudbi karto ayaa ka mida dadka markiiba soo hinqanaya marka ay maqlaan eragaasi sidoo sidoodaba falastiinay dadka meel wada hurda marka aad tusaale ahaan aad bay arrintan u dhibsadaan waxaa laga yaabaa marka aad hurudid adigu isma ogid waxaad samaynayso ama habkaad ku sugan tahay marka waxa laga in badan inaad ogaanin laakiin qofkii kale uu aada u dhibsado ismaaciilo weliba xaasaska marka aad tiraahdo ma la fiiriyo dadku waxaad moodaa in qofka qolka kula degan ama aad dariska tihiin aad kala guuri kartaan laakiin xaasaskii ama dadkii isqabay ma kala guuri karaan wax badan oo kale isugu darsan weliba waxaa la leeyahay ragga ayaa u badan ismaaciil oo dadka quuriya dumarkana waa kuwa maalintii uu madaxu la wareero hurda la-aantii habeenkii kasoo gaartay quurada odaga laakiin falastiini warka ragga u badantaa wax oo farba ku godan warbixin arrintaas ku saabsan falastiin axmed iimaan ayaa inooga diyaarsay khuurada iyo saameynteeda kala duwan bal warbixintan la dhegeysta
codkaasi ma aha mid ku cusub dhagaha dadka intiisa badan dr cabdiqaadir xuseen warsame oo ku takhasusay cudurrada dhimirka iyo kuwa lagu kala qaado galmada sidoo kalena ku xeel dheer cudurrada la xiriira balwadaha kala duwan ayaan wax ka weydiiyey bal waxa ay tahay quuradu waxa weeyaan quuro marka la yidhahdo horta sideeda marka aan ka bilowno quuro waa maxay quurada waxa weeyaan waa cod dhawaaq ka soo baxaya dhuunta qofka oo dhagahana aada ugu daran oo qofka bani aadamka marku dhegeysanaya u dhibsanayo oo dhawaaqaasoo imaanaya shaksiga marka uu hurdo marka definition guud markaan sameynayno quuro waa taas badanaa dadka aada bay u dhibsadaan markay dhegeysanayaan qof quurinaya dhallinyaro kala duwan ayaa sheegaya inay dhibaato ku qabaan quurada waana kuwan qaar ka mida dhallinyaradaasi oo ka sheekaynaya dhibaatooyinka ay ku qabaan quurada magacaygu waa maxamed siciid da-da waan waxaan da-da ilaa soddon jirka miisaan ahaan waxaan qof sagaashan kilo meelahaasa dherarkana hal mitir iyo toddobaatan iyo shan senti huuro ayaan khaati billahi ka taaganahay dadku waa i dhibsadaan laakiin isibdara anigu isma ogi huuradu intay leeg tahay siday tahay keliya dadku waxay sheegaan huuriyo waana igu sii kordhaysay in muddo ahda mar walbana way soo kordhaysay magacaygu waa siciid daahir geedi wiil walaalkay oo oo aanu isku meel ku nool nahay ayaa aada u quuriya sometimes marka uu jiifto quuradiisa xataa xaafadaha deriska marka qaarkood waa laga maqlayaa haddii aa weydiiyo in uu dhibaato ku qabayo in kaleetona ma uu oga asaga inuu quurinayo in kaleeto kii adiga hadda muddo toban sana camal oo bahalkii ka cusub waaye waagi horeto uu yaraa muuse qabin waxaa ku qabaa walaal aniga isku meel a joogna isku guri a deganaha marka xilliga aa jiifno ayaa dhibaato ku qabaa maxaa yeelay bahalkii qof aada u quurinaya weeye anigana ba waa soo kaca sometimes hurdadaa kasoo kacaa markii oo aada u quuriyo marka waxaa ku qasbana mar kasta habeen walba ugu yaraan laba jeer inaan hurdada kasoo kaco habeenkii magacayga waa cabdiqani khaliif axmed loo yaqaan cabdiqani xari oo ku nool magaalada jaalkacyo mataqaana markii hotelda oo kale aad wadaagaysaan qof ama saaxiibka ah ama aad mataqaana wada fexanaysaan oo isagana quuri adina aa quurin kolley saameyn badan baa dareenkaaga gelaya ama bocdada ha noqoto ama mataqaana sika ha noqoto hurdada xataa mataqaana si fiican mataqaana u seexan maysid ilaa mataqaana ama ama qolka u wareegto kolley aniga dadka aadka u quuriyo markaan amala kulmo badanaa dee hurdo igama soo igama soo dhacdo badanaa markaan aan la arkana dee hoteelka waa ka bedeshaa meelo kale mataqaana qolo kale dhacay ii bedela qofkan oo kale mataqaana lama seexan karo maadaama uu yahay qof quurinayo kolley aniga dadka aadka u quuriyo markaan amala kulmo badanaa dee hurdo igama soo igama soo dhacdo badanaa markaan aan la arkana dee hoteelka waa ka bedeshaa meelo kale mataqaana qolo kale dhacay ii bedela qofkan oo kale mataqaana lama seexan karo maadaama uu yahay qof quurinayo magacaygu waa xuseen maxamed jimcaale markii aan soomaaliya joogay isma ogeyn inaan khuuriyo waxaan isku haystay qof aanan khuurin markii aan turkiga imid waxaa waxbarasho u imid waxaan la degay arday turki ah kol ayaan wadaagnaa ardayda turkiya mid kamid a subax subaxyada kamid a waxaa igu dhacday saaxiibkayga qolkeela degan oo ii wacay markaasuu wuxuu igu dhahay xale ma hurdin waa weydiiyey maxaa dhacay sabab markaasuu wuxuu igu dhahay adiga ayaa kaa hurdi waaye waa weydiiyey maxaa ka wadaa markaasuu wuxuu i dhahay xal oo dhan waa khuurinaysay anigana run uma qaadan oo kaftalan oo haystay markaas kadib habeen habeenada kamid a xilibar ayadoo tahay ayuu iga kiciyey markaasa waxaan ku dhahay maxaa dhacay maxaa iga kicinaysaa markaasu wuxuu igu dhahay waa kaa hurdila ah markaasa waxaan ku dhahay maxaa dhacay sabab wuxuu igu dhahay waa kuurinaysaa quuradu ma ahan oo keliya in ay dhibsadaan dadka ka agdhow qofka quuriya ee waxaa sidoo kale ay dhibaatooyin caafimaad mararka qaar iyo khatarabo ku keentaa qofka quurinaya doctor cabdiqaadir ayaa sheegaya in khatarahaasi ay ka mid yihiin in qofku ay neefsashada ku adkaato su-aasha ayse dhallinyaro badan isweydiinayaan ayaa ah bal in ay xal leedahay ama dawo wuxuuse dhakhtarku sheegay in xalka uu yahay in marka hore la abbaaro hadba sababta keenaysa quurada islamarkaana xal loo helo sababtaasi si quurada ay meesha uga baxdo mararka qaarse quuradu ma ahan mid xal ama dawo leh waxay noqon kartaa mid hidaraac ah sida uu sheegaya doctor cabdiqaadir xalka wuxuu ka imaanayaa ciladii samboorka qofka hadduu qabo samboorkaa laga daaweynayaa badanaa waa ka hagaagaya qofka hadduu isticmaalo khamriga waxaa laleeyahay please maalinkii isticmaal laakiin habeenka cabi yacni saacadaha hurdada usoo dhowdaha cabi markaas qofkaas uu ka dabcayaa narrow airwayska iyo waxaa jira waxyaabo la yidhaahdo nasal strips oo lagu dhajinaya sanka oo kala bixinaya taas marka xoogaa sanka neefta inay ballaariso ayaa dhici karta oo markaas qofkii neefsado adiga waxaa weye mar walba ciladaasi ku xiran tahay maadaama aysan jirin dawo rasmi ah oo quurada lagu daweeyo ismaaciilow waxaan filayaa in lamaanayaal badani deris iyo kuwo kale oo qolol ama deegaan wadaagaahi ay isku dul qaadan doonaan
falastiinaydi aniga waxaan ka shakiyey waxaan tii tolaadnamaad qoorisaa Marka, gaar ahaan markaan xasuustay wiilkaa dhalinyarada ah ee turkiga tegay ee wiilasha kale ay ka cawdeen waxaan is idhi talo adiga laftigaaga xaaladaada ilin waan hordaayay marka lagula seexdo haye ama aad yeelato een, waxa wadankan looga yaqaano roommate ha marka ama bartner Hmm.
qof aad nolosha wadaagtaan markaasaa ogaan doontaa ama laguu sheegi doonaa haddii aad quurisiyo haddii kale falastiinay warbixinta ku xigta haddaynu u tagno barnaamijkan khadiija ciise faracadde waa gabadh da'yar oo u dhaqaaqda bulshada rayidka ah waana gabadh hal abuur ah khadiija waxay ka mid ahayd dhalinyaro laga soo qaaday qaaradda afrika oo lagu casumay dalkan maraykanka gaar ahaan barnaamijka yaali ee sanad walba dhalinyarada dhinaca hogaaminta loogu tababaro
En, khadiija dhowaan ayaa waryaheena magaalada muqdisho cabdiqaadir okey waxa uu la yeeshay waraysi dhinacyo badan taabanaya khadiija waxay dib ugu laabatay muqdisho waxayna halkeeda kasii wadaa ismaaciilow shaqadii mutadawacnimada ahayd ee markii horeba lagu soo xushay
markii aan soo laabtay waxaan la soo laabtay fikrado tiro badan iyo een, aqoon kala duwan oo meelo kala duwan leh haa iyo aqoon iyo waayo aragnimo aad u fara badan maxaa yeelay markii waddankaaga aad dhex joogto inta badan waxaad arkaysaa een, waxyaabo aadan dareemi karin een, baahida jirta ma dareemi kartid een, sidoo kale ma dareemi kartid waxyaabaha kaa dhiman iyo waxyaabaha aad u baahan tahay marka wadanka dhexdiisa la joogo laakiin wadanka markaad ka baxda ee bannaanka aad tagto waxaad arkaysaa wadankaaga waxa ka dhiman baahida la qabo waxa- een, waxyaabaha aad muhiimka u ah markii loo fiiriyo een, horumarinta wadankaaga sidoo kalena wadan horu maray markaad tagto waxaad ka soo baranaysaa marka markaan soo laabtay waxaan la soo laabtay khibrad iyo iyo fikrado kala duwan waxyaabaha aan soo bartay waxaa ka mid ahayd in aysan jirin meel la mid ah wadankeenna xagga nolosha markii loo eego maxaa yeelay wadankeenna waxaan ka sheegnaa ammaan darro fara badan waxaan ka sheegnaa inaysan een, in xagga dhaqaalaha dhibaato weyni ka jirto laakiin wadankaas markaan aadaynana waxaan waxaan ku haminaynaa inay lacagtu meel kasta taalo shaqa meel kasta taalo noloshu ay aad u wanaagsan tahay ammaanku haa uu aad boqol boqol u yahay waxa aan soo ogaaday waxay ahayd markii wadankaas la joogo waxaad ku qasbantaha inaad u shaqayso si aad iyo aad ah si aad u kasbato lacag aad ku noolaato Een, laakiin wadankeena oo qofka shaqada soomaaliya ka adag shaqada soomaaliya boqolkiiba boqol way ka adag tahay maalintii oo dhanaa soconaysaa soomaaliya waxaad arkaysaa dad telefishino fiirsada dad sheekaysta dad fadhi ku dirir fadhiya haddana aan qadaynin oo ilaahay u gargaarayo waxay cunaan haysta haa oo wanaagsan laakiin xagga kobaha ku goynaya sida u cararaysid maalintii oo dhan habeenkii waqti dambaad ku soo laabanaysaa gurigaaga adan xitaa dharka iska bedeli karinaa seexanaysaa subaxdiina welwel hor lahaa ku sii sugaaya marka waxa la yaabka lahaa waxay tahay annagu waddankeenna hawsha uu u baahan yahay iyo shaqada een, si aan wax u soo saarno iyo ku- ku- kuma- kuma sabarno waa kasii soconnaa laakiin dhibaatada iyo een, hawsha culus ee waddankaas kale aan tagnay waa waa u adkaysanaynaayo waxaan leenahay nolol fiicanaan haystaa ammaanaan haystaa dhalinyaro badan baa ku dhegaysanayso qaarkood weli ameerika iyo yurub ee tahriib ugu dhintay saad ogtahay marka nolosha ameerikaan ka jirin ee aad soo aragtay aad markhaatiga ka tahay oo muqdisho laga helaya tusaale ahaan maxay taa khadiijo nidaamka waxbarashadoo kale aan ka soo qaadna kow waxbarashadu aaday qaali u tahay markii maraykanka la joogo Een, qofka waxbaran kara waa qof een, qof dhaafay oo een, waalidkiis ay wax ka bixinayaan hadday waalidku wax ka bixiyaan xataa kuma filna wuxuu ku qasban yahay inuu deyn qaato deyntaas u qaato markii hadhow uu shaqo helo wuxuu ku qasbanaaya- ku qasbanaanayaa inuu sanado badan deynta bixiyo deynta uu wax ku bartay laakiin soomaaliya markaa u fiirsato waxbarashadu aaday raqiis u tahay qofkii wuxuu wax ku baranayaa een, lacag aan sidaas u badnayn oo dadaal badan asagoon deyn cidna ka qaadanin sidoo kalena nolosha waddankaasu aaday qaali u tahay maxaa yeelay lacag tiro badan inaad shaqaysaad ku qasban tahay noloshiioo qaali ah oo wax kasta sicirkooda oo aad uga qaalisan yahay meeshaan aan joogno haddana waxaa- waxay waxay bixinayaan lacago badan oo kala duduwanay bixinayaan marka qofka lacagta bishii soo gasha intay doonta ha la ekaato waddanka waddankay ku laabanaysaa isla markii qaybtan aad dooratay ee, hogaaminta bulshada rayidka dabcan waadna u dhaqdhaqaaqdaan waadna ka mid tahay maxaa iyana kula soo laabatay horta caqabado fara badan oo markii horena aan ogaa inaan la kulmi doono ayaan la kulmay markaan soo laabtay Een, markaan soo laabtay waxay ku habooneed in aan helo dad aan ku biiri karo wixii aan soo bartay oo ayagu hirgelin kara maxaa yeele anigu shaqsi aan ahay shaqsi keliyana wax badan ma ma tari karo Een, haddana baahida soomaaliya ka jirta baaxaddeeda waa aragtaayo shaqsi wuxuu wax ka keeni kara ma aha laakiin aaday u wanaagsanaa lahayd haddii la heli lahaa sida dowladda inaan kula soo laabto oo wixii aan soo bartay aan dowladda u keeno ee dowladdu markaas ay intay ka faa'iidas- faa'iidaysato een, anigana igu caawiso inaan wixii gudbiyo oo ay ayadu fuliso qorshayaashii een, hogaamineed ee- iyo baahinta wixii aan soo bartay anigu ama iyo dadka ilamid aha soomaalida kale dhallinyarada kale ee soomaaliyada ayaguna een, barnaamijka ka qayb gala marka Laakiin waxaan ta- taa maxaa diida khadijinay dhacdo dowladda inaad ula tagto la wadaagtahay ma culays baa jira kaa kaa hortaagan markii aan soo laabtay ilaa iyo hadda waxaan isku dayayay horta wax kastoo aan soo bartay iyo wax kastoo aan soo arkay culays gooni ah i saareen maxaa yeelay markii aan baxayay shakhsiyadeyda uma bixin aad wax soo kororsatid adigoo qadiijo ah keliyana isma aanan lah- isma aanan lahayn marka waxa caqabada taagana waxay tahay ma sahlana inaad dowladda la wadaag wixii aad soo baratay iyo wixii een, maaragta aad ku fakaraysay sababtoo ah dowladda dadka wax fuli kara ama hirgeli kara ee madaxda ah meel loo maraanba hadda jirin oo waa dad waqtigooduna horta aad mashquul isaga ah mashquulkooda ka sokowna waa dad een, ciidamo ku xeeran yihiin oo ee, sida aad ku geli lahayd gudaha ama xafiisyadooda ku tegi lahayd waqti badanay kaa qaadanaysaa
khadiija maxamed khadiijo ciise faracadde oo uu magaalada muqdisho ugu warramaysay wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle hey falastiin weliba qadiijo waxay tirisaa suugaanta gaar Haye.
ahaan gabayadoo kale marka een, m- maalmaha soo socdana dhegeystayaasha qaar ka mid a een, suugaanteeda kala duwan oo ayada weliba ay samaysay ayaan usoo gudbin doonaa maxaa noo xiga ismaaciil dhinacii heesaha ayaynu aadaynaa dee cabaaradanba barnaamijyo ayaynu ku jiray oo aynu eegaynay ma markaa tusmaan soo wadaa dee tusma iyo cawaale aadan xilligan oo kale dhegeystayaashu in badan bay naga sugayaan
todobko dorooro arlada si xuwada gaadhay geedugu taraare ee nimcadu tog weliba buuxdo tafiirtiisu leh qaamiroy kugu tilmaamaa todobko dorooro arlada si xuwada gaadhay geedugu taraare ee nimcadu tog weliba buuxdo tafiirtiisu leh qaamiroy kugu tilmaamaa Uu, taabagalaya kalgacal loo shitiriyaaye tabagalaya kalgacal loo shitiriyaaye tusmo ila wadaagaaminay waan ku tabayaaye tusmo ila wadaag aaminay waan ku tabayaaye tabagalaya kalgacal loo shitiriyaaye tabagalaya kalgacal loo shitiriyaaye tusmo ila wadaagaaminay waan ku tabayaaye tusmo ila wadaag aaminay tusma ila wadaag aaminay waan ku tebayaay cawaale aadan
aanu intaasi ku dhaafno codkiisii macaana v o a washington barnaamijka dhallinyarada maanta ayaadna dhegaystayaal nagala socotaan waxaa naga xasuusinah dhegaystayaal inaad wixii fikradaha iyo talooyin ahba noogu soo diri kartaan emailkeena oo ah soomaali at v o a news com haye ismaaciil nooca waxbarasho ee aad barataa wuxuu qayb ka qaataa in aad si fudud u heli karto shaqo sidoo kalena shaqo nooca aad diyaarka u tahay ayaa iyana qayb ka ah inaad shaqo heshid dhallinyarada soomaaliyeed ayaa ismaaciilow inta badan lagu dhaliilaa inay raadiyaan shaqooyin sarsare haddii ay waayaanna qaar badani waxay u dhaqaaqaan tahriib ama meelo kale haddaba wariyaha v o e magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la kulmay mustafe maxamed cabdiraxmaan oo ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada boosaaso wuxuuna kala sheekaystay dhallinyarada iyo nooca shaqo ee ay raadiyaan
Ee, qofka biniaadanka ah waxa uu ku nool yahay waa riyo ama hami iyo hadaf haddii nin dhallinyaro ah oo wakhtigiisi inta badneyd wax baranayay ee, dugsi sare ka baxay jaamacad galay ka baxay dhameeyey uu shaqo waayo taa waxaa ka dhalanaya dhibaato fara badan kow waxaa ka dhalanaya qofka inuu hami iyo niyadiisii moorkas ay ay baabaado Ee, talabaad waxaa weeye qofkii inuu ku fikiro inuu waxyaabo ka- si khaldan isagii looga faa'iidaysto Ee, iyo qofkii inuu naftiisa khatar geliyo ama tahriibo ama qaabab kale oo tugeysi dhaac boob inuu daroogo isticmaalo in qofku inuu ee, waddadii saxneed uu ku socday uu ka weecdo waxaa u keeni karta shaqo la-aanta
Ee, ma jirtaa ee, fursado shaqo ay dhalinyaradu ay ka heli karaan dalka Ee, dalkeenna shaqooyin badan ayaa ee, yaala qofka iskii buu shaqaysan karaa Ee, wuxuu ka shaqayn karaa shaqooyinka wadanka yaala wuxuu sameyn karaa xirfado Ee, hadday noqoto in guryaha wax laga dhiso hadday noqoto in faaradaha laga shaqeeyo hadday noqoto in waxaa weeye ee, laga shaqeeyo meheradaha shaqooyinka yararka ee shirkadu ay bixinayaan ee lacagta badan laga heli laakiin qofku ku badbaadin kara niyadiisa ee, way yaalaan wadanka laakiin dhallinyaradeenna hadda waxbaratay ama kuwa waxbaranaya marka ay ka qalin jabiyaan jaamacadaha markay ka baxaan dugsiyada sare waxay niyadda gashanayaan ee, inay kursi kala jiidan iyo gaariland kurusala iyo xafiis qalabaysan ay fadhiistaan lacag badan oo kun iyo shan boqol laba kun dho- saddex kun gaadhis ay qaataan taana haddee waa meesha ugu sarraysay ay noloshan kasoo bilaabaan marka waxaa ka wanaagsanaan lahayd inay hoos ka bilaabaan hoosna ay fiiriyaan fursaha shaqana ay qabtaan taana ninka ilaahay u sahlo wuu qaban karaa dadkao dhan ilaahayba uguma talagelin inay noqdaan dad ka shaqeeya waxaa weeye shaqooyin hay ah laakiin qof walba wix ilaahay u qadaro hadduu raadiyo wuu heli karaa taana way ka maqan tahay dhallinyaradeennu anu waxaan marka dhowr arrimood baa jira lambar one waalidiinta aan u diyaarin ilmaha marka waxbaranayo siduu u shaqaysan lahaa oo keliya waxaa lagu soo koobay aqoonta theoriga ah ee qalinka buugga ah xirfad looma sameyn taa waa mid ee, maamulka ka jira meesha oo isaguna ka gaabiyey inuu dhallinyarada in badan inbudgeliyo wacyigeliyo si ay shaqooyinka u qaban karaan ayadna waa mid kale dhallinyarada laftirkoodu oo aanan ahayn kuwo ku fircoon degaankooda fursadaha ka jira inay fiiriyaan keliya eegaya waxyaabo kale oo aan markaas qof walba usa heli karin fursado tusaale waxaa weeye qofku inuu ka shaqeeyo hay-ad inuu ka shaqeeyo wasaarad inuu ka shaqeeyo shirkad boos sare dadkaas wa- dad yar baa intaa heli kara laakiin dhalinyaro waa badan yihiin maalindheed waxaa og tahay jaamacadaha ka yi- ku ku yaala puntland jaamacad ka mid a waxaa ka baxay afar boqol iyo siddeetan arday afar boqol iyo siddeetan arday oo gabdhihi wiilal ah oo fakaltiyo kala duwan ah in hal mar ay shaqo helaan waa wax absolute ka ah degaankeena xilliga hadda lagu jiro laakiin afartaa boqol iyo siddeetankaas waxay sameyn karaan inay si kala u fikiraan ay shaqooyin abuurtaan say u badbaadiyaan naftooda iyo dadkoodaba
Ay, ugu dambeyntii adi waxaa ka mid tahay ee, dhalinyarada gudaha magaalada boosaaso ee, shaqo fiicanna waa haysataa marka loo fiiriyo ee, waqti xaadirkan haddii aad ee, dhalinyaradii dowladdii u tagtaan ee, shirkadii u tagtaan maxaa dhalinyarada ee, ugu dhaqdhaqaaqi weydeen intaad isxilqaantaan idinkoo dhalinyaro badan ah oo dhalinyarada waqtigan jira jaamacadihii dhameeya oo shaqa la-aana qaarkood meherada iska fadhiya maxaa shaqo abuur ugu sameyn weydeen mustafe Ee, shaqala-aanta dhalinyarada haysata ma aha mid aan leenahay dowladdu wax ka qaban weyday totally ee waxaan leenahay dowladdu doorkii loo baahnaa heerkii loo baahnaa ma gaarsiin sidoo kale ma aha mid aan leenahay shirkadaha ayaguna waxba kameen qaban shirkaduhu intii ay awoodeen way shaqale siiyeen dowladdu inta awoodeeda way dadaaleysaa laakiin si guud baa waxaa loo baahan yahay loo abuuro ee, waxaa weeye arrin dhalin karta in dhalinyarado dhan ay shaqo helaan tusaale waxaa weeye shirkadaha ka jira wadanka shirkadda ugu weyn ee goolis waa dad ka shaqi waxaan odhan karnaa dhammaantood dhalinyaro laakiin goolis ma awoodi kartaa dhammaan dhalinyaro in ay wada shaqaaleysiisto taa jawaabta waxaa weeye waa maya mustafe maxamed cabdiraxmaan oo magaalada boosaaso ugu warramayay wariyaha v o e yuusuf maxamuud yuusuf haatanna kusoo dhowaada jamaal axmed cismaan iyo barnaamijkii ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha chelsea ayaa hadda qiimeyneysa xaaladda tababare george simboli oo guulo muhiimay gaarsiiyey xulka waddanka chili oo uu kula guulaystay koobkii coba america ee sanadkan lagu qabtay dalka chili markaas oo ciyaartii ugu dambeysay ay faanalaha rigoorooyin ay koobka kaga qaadeen xulka dalka argentina waxaana uu ku biiraya tababarayaashii lala xiriirinayay naadiga chelsea ee kale ah beb gardiola diogo simoni iyo juan de ramos gushindig ayaa hadda si kumeel gaar ah naadiga kubadda cagta chelsea u hogaaminaya isagoo boxing day ah la ciyaari doona naadiga kubadda cagta watford chelsea waxay wadahadallo sidoo kale kula jirta dider drogba halyeygii naadigaasi ee ivorycos u dhashay oo ay doonaysa inay ka soo celiso naadiga montreal islamarkaasina door dhinaca tababarka uu ku yeeshay naadiga kubadda cagta chelsea weeraryahanka naadiga liverpool daniel storage ayaa sameynaya dadaalo ku aadan sidii uu u noqon lahaa mid caafimaadkiisu wanaagsanaado oo fayqabkiisuna uu tam u noqdo kulamada soo horeeya ee naadiga kubadda cagta liverpool ay yeelan doonto kadib christmaska waxa uu sameynaya tababaro gaar ah oo ka baxsan midka ay sameynayaan hadda ciyaartooyda kale ee naadiga kubadda cagta liverpool john club ayaa rajeynaya in guuldaradii dhowaantan soo gaartay naadiga liverpool uu boorka ka jafo naadiga islamarkaasina uu iska dhiciyo naadiga leicester city oo horyaalka hogaaminaysa marka ay labada kooxood kulmaan horyaalka dalka ingiriiska waxa uu club dhinaca kala sheegay in daniel storage aanu ciyaari doonin saddexda kulan ee ugu soo horeysa naadiga liverpool ay ciyaarayso sidoo kale kulanka lester ay la yeelan doonto naadiga liverpool waxaan ciyaari doonin martin scartall james milner iyo jordan rositer oo dhammaantooda la sheegay inay ka maqnaan doonaan kulanka club ayaa sheegay inuu xushmad u hayo clario rinieri tababaraha naadiga kubadda cagta lester city oo horyaalka hogaaminaysa markaas uu sheegay inuu xilli ku martigeliyey dortmond oo uu leelin jiray jorger club kahor inta uusan imaanin naadiga liverpool marek hamsig waxa uu rumaysan yahay in naadiga napoli ay ku guulaysan karto iskuweedataha dalka talyaaniga sanadkan uu sheegay inay haystaan koox ku filan awood ahaan iyo dhinac kastaba inay horyaalka wacdar ka dhigto ayna ku guulaysto iskuweedataha dalka talyaaniga isagoo rajo wanaagsan ka muujiyey hannaanka hadda ay wax ku socdaan inay yihiin kuwo naadiga rajada iyo riyada ay qabaan taageerayaasha naadigaba ay rumayn karaan madaxweyne ku-xigeenka naadiga kubadda cagta inter milan khavier zaneti ahna ciyaartooy hore ee naadiga inter milan ayaa waxa uu sheegay inuu rajo ka qabo in lionel messi oo ka mid ah saddexda laacib ee u tartamaya balon dior sanadkan inuu maruna u ciyaaro naadiga inter milan laakiin wuxuu sheegay inuu garanayo inuu lionel messi uu hadda aad ugu faraxsan yahay naadiga barcelona oo uu ciyaarayo madaxweynaha naadiga nerozuri eric thohir ayaa shalay waxa uu ka dhawaajiyay oo inuu ku riyoonayo sidii weeraryahanka reer argentiin uu keeni lahaa naadiga sansiro stadium ka ciyaarta marka uu qandaraaska naadiga kamnu ka ciyaarto uu dhaco markaas uu sheegay inay doonayaan inay keenaan naadiga inter milan dhinaca kale ronaldinho oo horey ugu ciyaari jiray naadiga kubadda cagta barcelona ayaa waxa uu sheegay in messi hadda uu yahay laacibka ugu wanaagsan dunida isagoo beb gardiolana sidoo kale sheegay in uu meel kasta uu tago uu noqon karo mid ku najaxa guulana gaarsiin karaya tababaro kale uu sheegay inuu xushmad u hayo ayuu ku tilmaamay khose morino oo uu sheegay inuu ka mid yahay tababarayaasha ugu wanaagsan dunida tagerayaasha naadiga real madrid ayaa doorbida in zinadin zidan uu noqdo tababaraha xiga ee naadiga kubadda cagta real madrid iyagood sidoo kale ka doorbidaya zidan inuu jagadaasi qabto intii uu qaban lahaa morinho oo hore naadiga kubadda cagta real madrid usoo leeliyey codbixin ay samaysay wargeyska marka ee ciyaaraha ka fallooda dalka spain islamarkaasina ka qayb qaateen lixdan iyo afar kun oo qof ayaa waxa ay saddex iyo konton boqolkiiba isku raaceen in tababaraha hadda naadiga madrid castilla ee zidan ay rajaynayaan in shaqadaasi uu qabsado kuwaas oo u arka in uu yahay beddelka ugu wanaagsan ee benetes haddiiba ay dhacdo in naadiga kubadda cagta real madrid uu ka tago halka sidoo kale kow iyo soddon boqolkiibana ay jeclaan lahayn in morino uu dib ugu soo laabto naadiga dhegaystayaal xubintii cayaaraha waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo barnaamijka ciyaaraha inala socodsiinayay guud ahaana idaacaddeenii dhegaystayaal duhurnimo ee dhallinyarada maanta waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan tan intaan dib dambe ugu kulmi doono dhegaystayaal barnaamijkan oo kale ama idaacaddayada soo socota ee afarta galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa codka macaan ee farxiya fiska iyo heestii jamaal qurux
This program has come to you from the Voice of America, Washington.